isagoo hadal ka jeedinayay munaasabad loo qabtay ciidamo ka tirsan booliiska ayaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan waxa uu soo hadal qaaday wadooyinka go'doonsan ee isku xidha degmooyinka iyo deegaano ka tirsan koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaha maamulka shariif xasan sheekh aadan waxa uu ku amray ciidamada kala duwan ee maamulkiisa inay u howlgalaan sidii ay u qaadi lahaayeen howlgallo la isugu furayo isu socodka degmooyinka gobollada qaar oo muddo sannadaha al-shabaab u go'doonsan waddankan dhibaato kama jirayso laakiin waxyaalaha laga cabsanaa waxa ka mid ah idinku idinkama filaynee kuwa baabuurta qaraxyada wato markay arkaan haddiiba wax loo taago maxaa sidaaba dhahayni kuwaas ilaahay idinkama dhigo waxaa laydinka rajaynaa kuwa noqdo ummadda u adeego dan gooniya raadsan danta ummadda raadiya danta dalka raadiya danta diinta raadiya wixii diinta ku dheelaayo wixii dalka ku dheelaayo wixii ummadda ku dheelaayo kuwa ka qabta inaad noqotaana laydinka fadhiyaa oo muqaayadaha isku qarxinaayo iskoollada isku qarxinaayo isbitaallada isku qarxinaayo naftooda halligaayo inaad ummadda ka qabataan ummaddan jidadka ka xirmeen dhibaatada ku dhacday xabsi kor ka furan ku jiro kulligood meel kastoo ay joogaan inaad ka wada furtaan xabsiga ay isdhex maraan meel kasta ay tagaan nin walba meeshuu rab uu kasoo adeegto taariikhduna idinkana idiin gasho taasaan idinka rajaynaynaa shariif xasan sheekh aadan ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday ammaanka magaalooyin ay ka mid tahay baydhabo oo xarun u ah gobolka baay isagoona tilmaamay in laga feejignaado qaraxyo shabaab ay ka geystaan magaalooyinka xarumaha u ah gobolada koonfur galbeed waxaa laydinkaga baahan yahay kuwa labalabada iyo saddex saddexad u dhuumaalaysanayo meelaha bamka dhigaayo jidka jidka istaagayo labalabadii halhalka u socdo ciidamada soomaaliyada laga rabaa laakiin kuwa xoog leh oo isu soo aruursido walaalaheen amisooma diyaaro hari habeen inay soo qabtaan laakiin qof iyo laba socdo ayagu ma garan karaan waxa inay gartaan laga rabaa ciidamada ayaa laga rabaa soomaaliyeed militariga iyo booliiska iyo nabasugid iyo kuwa koonfur galbeed iyo kuwa maamulada kaleba dhammaantood kuwa labalabada iyo halhalka iyo khaa'imiinta ah oo fuliyiinta ah oo meelaha ku dhudhuumanaya oo jidadka bamka dhigaya kuwaasaa la rabaa inay soo qabtaan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxa uu inta badan uu xoogga saaraya wax ka qabashada amniga deegaanada waxaa muddadii labada sano ku dhow ee maamulkan uu jiro tababaro loo soo xiray boqolaal ciidamo ah kuwaasi oo qaarkooda ka howlgala magaalooyinka maamulka